idan horaan ba inkuugu sheegnay cudurka daacuunka magaalada wajeer ka dilaacay ilaa waa waa socdaa horaan magaalada gudaheeda bis bay aheyd haddana laba degmo oo maaragta magaalada aan ka dheerayn ayakana laga soo sheegay in maaragtay cudurka daacuunka dad ku dhacay isbitaalada meesheeda ku yaalaan bal waxaad noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkaasi u dhintay ee degmada wajeer iyo weliba deegaanada ku hareereysan waa imisa dhammaan wixii cudurka daacuunka u dhintay ilaa iminka tiradoodu waxay dhan tahay sagaal qof bal waxaad sidoo kale doctora noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkan uu soo riday ee kuwa ilaa iyo haatan lagu daaweynayo isbitaalaadka ku yaala degmada wajeer iyo deegaanada hoos yimaada iyo kuwii sidoo kaleba inta la daweeyey guryahoodii loo fasaxay waa imisa dhammaan dadkii cudurka tiradoodu waxay dhan tahay laba boqol lixdan iyo saddex wixii hadda weli goobaha caafimaadka joogo oo daawada ay kusii socoto tiradooda waxa waaye labaatan iyo saddex waan gartay ilaa iyo hadda marka ma idin soo gaaraysaa kaysas cusub oo ku salaysan cudurkan oo sheegaya inuu weli markaasi ka jiro degmada wajeer waabad ii sheegtay taasi laakiin deegaanada ku hareereysan ma idin soo gaarayaan kaysas ku salaysan inuu cudurku weli dad soo ridanayo ha maga magaalada wajeer waxay ka kooban tahay lix maxaa la yidhahdaa sub county lixdaas ilaa imanka saddex kamid ah cudurka waa laga soo dadka dad dadaas ku dhacay waa lagu arkay tirada ilaa maanta nafteeda ilaa saakii hadda dhexooda laba joogo ilaa shan qof waa lasoo siika oo ayakana cudurkan leh ilaa si markii la eego markii la week ka hore ilaa hadda ma mar wakti waxaana soo martay isbitaalada ay jiifeen lixtan iyo afar qof ilaa idankan la joogo oo dadka isbitaalka tiradooda waa labaatan iyo saddex qof waxay tusaysaa in tirada ay hoos soo dhici hayso laakiin weli dad cusubon oo maaragtay cudurkaas ku dhacay inuu weliba noola keeni hayo waan gartay doctor sidiinu ka warqabno faafidda cudurka daacuunku waa mid aada u sahlan maadaamay la xiriirto dhanka caafimaadka iyo gudubintiisuna ay si aada u fudud tahay marka la barbar dhigo cudurada kale waxaynu sidoo kale xusuusanaa oo aynu wada ognahay xaaladda caafimaad ama fayadhowrka magaalada wajeer mid wanaagsan maaha awalba waa laga dayrin jiray sidaad ula macaamilaysaan marka inaad labada arrimood isbarbar dhigtaan xaaladda caafimaadkan wanaagsan in cudurkan oo ah cudur si sahlan ku faafa xalkiinu muxuu yahay runtii magaalada wajeer waxay kamid taha magaalooyinka xagga nadaafada iyo fayadhowrka aada ugu liita wadanka kenya iyo gudihiisa maxaa yeelay biyihii aad bay u sareeyaan lix fuod haddii la qodo ceel biyaa loo dhaciyaa sida darteed danta waxay ku qosabtay dadkii in baaldi ay ku saxaroodaan musqulahoodii daacuunkana sida la og yahay waa cudur la xiriira nadaafada maxaa yeelay waa un saxaradii qofkii cudurka qabi ka yimaaday oo maark ila markaasi dadka kala gaartay si ay ku gaartaba xagga cunada ku gaartaa biyaha ku gaarta lamarkaas sidaas ku faafaa runtii waa arrin aada iyo aad culus maaragtay cudurkan in maaragtay lala lala dagaala magaalada wajeer gudaheeda ilaasi waxaa jirta waxyaaba kuwo oo maaragtay short term oo hadda lagu sameynaya iyo kuwo maaragtay long term ah oo xagga maaragtay masquulihii sidii lagu siday hadda yihiin looga bedeli lahay kulli waa laisku garab wadaa waxyaaba fara badan oon sameynay waxaa kamid ah laga cadbaaya wajeer saas garays shallow wells waa la qabaa qof walaba gurigiisa gudihiisa ceel gaaban ugu qodan yahay oo biyaha ka dhaansaa ceel walba boqolkiiba boqol ceelasha kulli daawada colorin la yidhaahda maaragtay jarwiska coleraha disha ayaa lagu wada riday si maaragtay tirada hoos u dhacda musqulihii waxaan u yeelnay dad cusuban oo maaragtay musqulihii nadiifintoodii dadkii ka kaalmey islamarkaasna waxaa kaman sameynay county governmentigi wixii qarash oo dadka laga qaadi jiray oo waktiga nadaafada xaggeed kulli waxaa lagu sameeyey waiver yani dad lacag lama qaado bilaash baa hadda musqulihi lagu nadiifinaya